الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا بفضلك وجودك ومنك يا لطيف kitaab اlbiri واlakhlaaq baan ku soo jirnay alraxmatu waajibaة likalqi اllahi tacaala tarjamadan raxmad loo naxariis sameeyo khalqiga ilaahay dhammaantood waa waajibatun waa mid waajiba facala shaksi raxmat اlmudari bima yumkinuhu calaa ma taqtadiihi xaaluh waxaa qofka dushiisa lagu leeyahay qofka la dhibaateeyey ama kan la dhibaateeyeyna u naxariiso hadba sidii u suuroobaysa iyo xaalkiisa wuxuu keenayo maalan ka idcaami jaa'icin mid gaajaysan oo cunno la quudiyo wa kiswati curyaanin mid qaawan oo arratir la siiyo wa inqaadi mushrifin cala alhalaag halaag mid u dhowaaday oo la badbaadiyo wa dafci daalimin canhu mid wax dulminaya oo laga qabto la qabto oo qofka dulminaya laga qabto irshaadi xayraana mid iska wareersan oo la hanuuniyo tacliimi saa'ilin can aslidiin qofku weydiiyey usuuludiinka iimaanka iyo caqiidada wax kaa weydiiyey oo wax la baro waxyaalahaasoo dhan waa raxmad addoommada ilaahay loo naxariisanayo oo waa laga maarmaan can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuulallaahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaalu nebigu leeyahay jacala allahu ilaahay waa yeelaa raxmata naxariista mi'ata juzin boqol qaybood naxariista ilaahay boqol buu u qeybiy maalinkii cirka iyo dhulalka la abuuray baa boqolkaa loo qaybshay hal kastoo naxariis kasta cirka iyo dhulka dhexdooday buuxin ka dhah halkii raxmad waana boqol fa amsaka ilaahay wuxuu ku haystay cindahu agtiisa tiscatan wa tisciina juzan sagaashan iyo sagaal qaybood oo aan weli la keenin wa anzala fil ardi ardada ilaahay wuxuu usoo dejiyey juz'an waaxidan hal juz sagaal iyo sagaashan xaggaas raxmadda iyo naxariista iyo jannada xaggaasaa lala sugaya hal mid baa koonka la keenay jin iyo insi iyo xoolo u xalaali wixii raxmadi ku jidho halkaasoo loo sii qaybqaybiyo weeyaan fa min daalika aljuzi juzka isagaabaa yataraaxamu lkhalqu khalqigu iskugu naxariisanaya halkii juz baa hadda naxariista khalqiga ku jidha tiin weeyaan xataa tarfaca alfarasu farasku ilaahay kor uga qaado xaafiraha qoobkeeda can waladaha ilmaheeda faraska iyo ilmaha ay dhalaan xoolaha iyo qoobka hadday saaraan ama cagta ilmaha ay dhaleen way ka qaadayaan maxay uga qaadayaan khashyata an tusiibahu inay asiibto cabsi ay ka cabsanayso naxariis ku jidha darteed a inaysan jebin darteed ayay uga qaadayaan waa halkii naxariisoo la qaybiyey ilaa faraska xataa qayb baa ka gaadhay xoolaha qayb baa ka gaadhay halkii midoo la qaybiyo weeyaan sagaal iyo sagaashanna weli lamaba keeninba jannada iyo xagga lala sugaya rawaahu shaykhaani bukhaari iyo muslim baa weriye marka duurjoogta bahallada shimbiraha waxaasoo dhan ilmahooda u naxariisanayaan halkii naxariisooda boqolka buuxinaysay oo la soo dejiyey qayb ka gaadhay weeyaan hadhowna boqolkii oo kaamila jannada la keenaya can jariir bni cabdillaahi waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi man laa yarxam qofka aan naxariisan laa yurxamu looma naxariisto rawaahu shaykhaani wa tirmidiy qofkaan naxariis lagu arag isaguna naxariis helimaye wey can cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi araaximuuna kuwa naxariisay yarxamuhum araxmaanu allaha raxmaankaayoo naxariista badan baa u naxariisanaya irxamu ahl alardi ardada ehelkeeda u naxariista noocay yihiinba yarxamkum waxaa idiin naxariisanaya man fi samaai baa idiin naxariisanaya man fi samaai yarxamkum man fi samaa waa allah ilaahay baa idiin naxariisanaya maamulka halkaasu ka imaanaya oo waxa weeyaan dee naxariis xaggaasa laga soo dejinaya allaha saldanadiisa iyo maamulkiisa iyo quwadiisu halkaa ka soo fulayso allahaasaa idin naxariisanaya وqاaل abu هurayرaةa wuxuu yihi radي الlه عanه samictu abalqاsim baan maqlay salى الlahu عalayhi وasلم waa nebi mxamed kunyadii nebiga abalqاsim wey aلsaadiqa ee run sheegaha ahaa almasduuqa loona rumaynaya wxii u sheego saaxiba hadihi اlxujra qowladan ama qolkan saaxiibkeeda ahaa waa rawdada ya ishaarada waxaa la ishaaraya rawdada shariifada weeyaano meeshaan xindaaban ee wareegsan ee xujradan yaa saaxiibkeeda aha marka dee nebigu calayhi salaatu wasalaam rawdada dhinaceedu ku aahsan yahay guriga caaisha binta abibakar radia allaahu canha guriguu nebigu ku dhintay ayaa lagu dhex aasay guriga caaisha ah marka waxa weeyaan rawdadiina wayada dhinaca ku hayso waa rawdadu waa meel cajaa'ib oo mubaarako jannada ka mid ah ee masaajidka nebiga hadda ku dhex taalla nebigaasaan maqlay intaasoo tilmaamaan nebiga ale abalqaasim alsaadiq almasduuq saaxiba hadihi اlxujra nebigaasaan maqlay yaquulu xaalu leey laa tunzacu raxmatu naxariista lagama siibo ilaa min shaqiyin mid shaqiya ahlunaara mooyaane naxariis laawey haddaa aragtid waa qof naxariista laga siibay wey ahlunaara shaqi waa qof shaqiyoobay ayaanaan ku lahayn iyo wax ma garanaysaa gallada xag rabbi marka naxariista waxaun laga siibaa qofka shaqiga ah iyo qofka saciidka ee wanaagsan lagama siibo wa jaa'a shaykhun oday baa yimid kabiirun weyn odaygaasuu yuriidu nebiya nebiga doonayay sala allahu calayhi wasalam nebigu u socday fa abdaal qooma qoomkiibaa waxay ka dib dhaceen canhu odaygii an yuwasicuu lahu inay u waasiciyaan ila haddii saan loo fadhiyo oo qof yimaado waxaa la rabaa in qofkii loo waasiciyo meel fadhiiso loo banneeyo marka dadkii baa xoogaa sii fadhiyey aan haddiiba meel u bannayn nebigiina meeshuu fadhiyaayo waxa weeyaan ninkaana u socda fa qaala rasuulullaahi baa yidhi sala allahu calayhi wasalama laysa mina annaga nagama mid maaha dariiqada yada kaamilkaa kuma taagna man qof lam yarxam aan u naxariisan sakiiranaa kanyaga kaannaga yar wayuwaqir walam yuwaqir aanna weynayn kabiiranaa kaanyaga weyn marka kan weyn inaa weynaysaan bi ahay oo meel u banaysaan u naxariisataan kan yarna waa loo naxariistaa kan weynna waa la tacdiimaya rawaa hadihi alaat saddexda xadiid baa abu daawuuda wa tirmidiyi ayaa wariyey can ibni cabbaasin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi laysa mina naga mid maa man lam yarxam sakiiranaa ka ayaga yarkaan u naxariisan wayuwaqir kabiinanaa ka ayaga weynna tacdiiminoo weynaynin wayamur aan amrin horey ku wada cadfan yihiina bilmacruufi wanaag aan amrin wayanha cani ilmunkari xumaantana aan reebin marka waxaa la rabaa qofka xumaanta inuu reebo macruufka amro qofka weyn weyneeyo kan yar u naxariiso intaa qofkaan samayn naga mid maha haddaa xumaanta reebi weydid wanaagga amri weydid waddadii nebiga kuma taagnid calayhi salaatu wasalaam can anasin radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebi wuxuu yidhi ma akrama shaabun qof dhallinyaraya shaab dhallinyaraa ma karaameeyo shaykhan mid duqo weyn lisinii daadis nin dhal qof dhallinyaraa qof weyn weynaanta kuma karaameeyo ilaa hadduu ku karaameeyo qayad allahu ilaahay baa u diyaariya lahu midkan dhallinyarada ah man qof boo ilaahay u diyaariyaa man axad boo ilaahay u diyaariyaa yukrimuhu isaga karaameeyey cinda sini da'diisa markuu gaaro kaas weynu a karaamaysay a markaa da'diisoo kala gaadhid mid adigana ku karaameeya ilaahay ku siinaya rawaahuma tirmidiy ilaa adigaa wax karaameeyey abaalkaadii aad samaysay wax waafaqsan baa lagu siinaya can الnucmaan bni bashiiri radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam qaala nebi wuxuu yidhi mathalu lmu'miniina mu'miniinta mahalkooda iyo tusaalahoodu fii tawaaddihim isjacaylkooda iyo wa taraxumihim isku naxariisashadooda wa tacadufihim isku dhimrintooda waxay ka dhigan yihiin mathaluljasadi jir oo kale ida shtakaa haddou xanuunsado minhu jirka xaggiisa jasadka xaggiisa cudwun xubin tadaaca wuxuu iskugu yeerayaa lahu xubinkaas liajlihi saa'iruljasadi jirka intiisii hadhay bisahari walxuma soojadii qandh qofka haddii hal meel laga hayo jirka inta kale raaxaysan mayso meeshaasuu la xanuunsanayaa oo la soo jeedaya mu'miniintu marka waxay ka dhigan yihiin hal qof jirkiis oo kale meel ka mida mu'miniinta dad mu'miniin haddii dhibaato ka haysato ama ey cudur ama abaara ama jir ama colaad ama dhib inta kaleo mu'miniinta kale waxa la rabaa inay sidaasoo kale hal jir bay ka dhigan yihiin jirkaada qayb ka mid a xanuunsanayse inaa u xanuunsatid sida haddii hal xubin lagaa hayo jirka inta kale aysan u raaxaysanayn u xanuunsanayso oo kale tusaale waxa weeyaan mu'miniintu inay isku dhimriyaan oo isku naxariistaan baa loo baahan yahay si isku jeclaadaan si soo booqdaan wax isku hadiyeeyaan dadka iimaankoodu kaamilka ayaa sidaa weeyaan rawahu sheekha walimuslimin imaamu muslim waxa u ahaaday almu'minuuna mu'miniintu karajulin waaxidin hal nin oo kale wey ida ishtakaa caynuhu ninka ishiisu hadday xanuunsato ili ka xanuunsato ishtakaa kullu isagoo dhan baa xanuunsanaya wa ida ishtakaa ra'suhu madaxiisu hadduu xanuunsadana ishtakaa kulluhu isagoo dhan baa xanuunsanaya madax haddii laga hayo jirka inta kale iyo lugaha iyo gacnaha iyo jirka kale iska raaxaysan mayaan a waa iska xanuunsan yihi isagoo dhan waa jiranay can abi muusa radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayhi wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi almu'minu qofka muuminkaa lilmu'mini muuminka kale kalbun yaani dhismo kale u yahay dhismahaas hadda dhisanoo kale wey yashuddu bacduhu dhismahaasoo barkiisa oo adkaynayo bacdan barka kale wa shabbaka bayna asaabicih faraha dhexdooda nebigu saa isku dhexgeliyey alayh salam sidaas far sidaasoo kale buu isku adkaynaya macnaha hadda sida dhismahaas isku adkayn dhagaxda hoose iyo derbiga hoose haddii la fujiyo inta kore taagnaan mayso saasoo kale weeyaan mu'minku rawahu sheekhaani watirmidiy sida macnaha dhismuhu isku adkaynaya kadalika almu'minuuna laa yadharu amruhum walaa yaqwa sha'nu amarkooda shaanigoodu xoog yeelan maayo ilaa bitacaawunihim waitifaaqihim inay mu'miniinta iswaafaqaan iscaawiyaan mooye weligood islaamka macnaha muuqan mayo awoodiisu daahir mayso sidaasoo kale weeyaan wa kaana asxaabu nabiyi sala allahu alayhi wasalam nebiga asxaabtiisu waxay ahaayeen fii safarin safar macahu maca nebiy nebiga maciis fa akhada bacdum barkood saxaabadu waxay ka qaateen fa akhada bacdum saxaabada barkood baa qaateen min akhiihi walaalkiiba wuxuu ka qaatay xablan xarig wahuwa naa'imun kaasna uu hurdo walaalku wahuwa walaalkuna naa'imun hurdo saxaabi hurdo ah xarig laga qaato mid aan hurdin baa ka qaatay fastayqada kii hurday waa baraarugay fafazica waa argagaxay markuu xariggii waayay adoo baadiyacdaas ka maray hal xarig watay oo xoolaha waxaa ku raran lahay ama ku kaxaysan laha xariggii aweyday wax qaatay lama yaqaan ilaa isagoo hurdaa laga qaata waa argagaxay fa qaala rasuulullaahi baa yidhi sala allahu calayhi wasalama laa yaxilu limuslimi qof muslima xalaal uma aha an yurawica musliman muslim inuu argagax geliyo lama rabo maxaa u argagax gelisa maxaa uga nixinaysaa a markuu soo boodoo baraarugado xarigi waayey naxdintaa lama ogola qof mu'mina inaa ka argagax gelisid xataa ma garanaysaa kaftan iyo hadday kaa tahay waxaasoo dhan lama rabo argagaxa lama rabo dhiba in la dhiba lama rabo waxaan wax la ridayo oo wax la argagax gelinayo oo wax maarata laiska lama rabo wax mu'miniinta argagax gelinaya looma baahna rawaahu abu daawuud baa wariyey fi lmusaaxi oo qofka un isku naxayo oo laga yaabo naxdintaa keliya inuu xanuunba ka qaado ama dhulka ku dhaco can abi hurayrata radia allahu canhu can اnabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nebi wuxuu baynamaa waqti rajulun yamshi bidariiqin wadahayo soconayo ishtadda calayhi ninkii dushiisa waxaa ku darnaaday calayhi cala rajuli alcdash on fawajada biiran ceel bau helay fanazla waa degay fiihaa biiradii dhexdeedabuu ku degay fashariba waa ka soo cabi uma kharaja waa ka soo baxay ceelka faidan isla markaa ceelka uu ka soo baxay kalbun ay aygaasoo yalhathu carabka laalaadinaya oon dartiis kaasoo yaakulu haraa carada cunaya iyo ciidda ciidda qoyanaya rayska leefleefaya min alcadashi min ajli alcadashi oon darteed mawjuud waaba isagoo halka joogaba oonkii baa ka batay faqaala rajulun ninkii baa wuxuu yidhi ilaa waayo aragnimou gaaray laqad balaqa haadalkalba aygan waxaa gaaray xaqiiq ahaan min alcadashi oonka xaggiisa milu ladii kii oo kale kaana ahaa balaqa bi aniga mid gaaray aniga haddi anoo rafaadsan ceelka waa aniga helo biyo ka cabe dhibaatadii haysoo kala haysa bay oon iyo haraad ba la yaabayn hadduusan isagoo oomino waayo aragnimada arag iyo oonku dhibta u leeyahay waxba ma garteen marka waa nin dhibaatadiis haddii isagu taabatay fa nazala albiira ceelkiibuu ku degay mar labaad fa malaa kufahu qufkiisibuu soo buxi baal cagaan la gashado sigisiyaan ah kaba buud oo kale amoodid kaa weeyaan qofkaan arag oo lagu socon karo uma amsakahu wuxuu ku soo qabsaday qofkii bifiihi afkiisa ilaa waxa weeye wadaan lama hayo labadaas kabada buudka waxa u eg oo qufka buu biyihii ka soo buxisho marka dee labada gacnood derbigu kusoo tafaya ceelku kaga soo baxaya afku kusoo qaado hufafki afku kusoo qaado soo qanini fasaqal kalba aygiibuu waraabiyada oo khufeynkiiba ku waraabiyey fashakara lahu lahu ilahi baa ninkii ku shukriyo raalli ka noqday fakafara lahu ilahi ninki waa u dhaaf waa loo dambi dhaaf qaaluu waxay dhahen yaa rasuula allahi wa ina lanaa annaga ma waxaa noo ahaaday filbahaa'imi mayeeraanka ajran ajr xoolaha iyo mayeeraanka iyo aydan iyo waxaan haddii la waraabiyo ma ajar baa laga helaya ilaa dad ba intaa xoolaha iska dhaqanayo intaa hadba meel u rarayo u hayaaminayo ajar ma leeyihi hadba xero ka rarayo hadba rarayo hadba waraabinayo shilinka gurayo iyo waxyaalo kaloo aan xoolaha kaliya ahayn ee xayawaanaadka kale dad baa dhaqda kuwo meel ku xeraysta iyo kuwo kaloo iskaga asxaan sameeyaba fa qaala nabi wuxuu yidhi nacamaa fii kulli daati kabidin beer midu saaxiibe dhammaanteed radbatin qoyan beer qoyan wax kastoo beer qoyan leh ajrun ajar ba ahaaday beer qoyan yaa leh wixii nool mar haddou dhintay khalaas intuu nool yahay wey wax kastoo beer qoyan leh ajar baa laga helaya rawaahu shaykhaani bukhaari iyo muslim baa xoolaha iyo xayawaanaadka loo ixsaan sameeya xataa aygi waa ujeeda ya waxa weeya ajarkaasa laga helaya la dhaqaaleeyo haddii la dhibana waa dembi can cabdillaahi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunaa maca rasuulillahi rasuulka ilaahi maciisaan ahayn sala allahu alayhi wasalam fii safarin safar dhexdiis fandalaqtu waan tegay anugu lixaajatii dantayda bannaankaasaa la aadaya la suuli ma leh faraa'aytu waxaan arkay xumaratan baan arkay waa nooc oo min alcasaafiiri macnaha shimbiraha nooc ka mida weeya yaryari ahoo maaragtay shimbiraha duldula taasaan arkay macahaa maceedana farkhaani laba dhal ay yihiin dhal bay wadataa fa akhadatu waxaan qabtaqaatay bay soo qabsaday farkhayhaa labadeedi dhashahay baan kusoo dhegay shimbir yaroo dhalatay laba xaba fa ja'at ilxumaratu baa timi tii hooyada ahaydoo dhashay fa jacalad waxay gudagashay tucarishu inay sidaas u dulduulayso u dallaalimaynayso oo maaragtay ilaa ilmihii baa laga haystaa kama hagaagi kadho ya tacriish hadba hoosaynayso oo so duulduulayso meesha marmaraysa ee naxdin ay ka naxsan tahay ilmaha laga qaatay ee meesha birishbirish leedahay fa jaa nabiyu nebigii baa yimid sala allahu calayhi wasalama faqaala wuxuu yidhi nebigu man fajaca yaa argagaxgeliyo xanuujiyey haadihi middaan biwaladaha ilmeheeda biakhdi walada yaa ilmihii ka qaatayoo argagaxgeliyey rudduu waladaha ilmeheeda u soo celiyey ilayha xaggeeda maxaa uga nixinaysaa u soo celiy mid wax dhashay iyo t ilmahay dhashay qofkii kala geeya ilaahay baa isaga iyo kuwa u jecelyaha kala geeya maalinta qiyaamada marka waa ilmaha iyo kandhalay lama kala qaado a mid lama gado mid lama gowraco mid lama fogeeyo lama rabo sida wax wax dhalay weeyaan taasi waa qiso wara'ahu wuxuu arkay nebigu qaryata namlin namli quraanyo magaaladeed macnaha meelay deganayd godkeed magaalo kale maha meeshay degantaha u magaalaay meel quraanya deganayd taasoo qad xaraqnaha aan gubnay meel dhanoo ay ka buuxday oo aanu gubnay baa nebigu arkay fa qaala wuxuu yidhi man xaraqa haadihi tan yaa gubay qulnaa waxaan nidhi naxnu annagu saxaabadu runtan bay sheegaan aamus ma leh haa beenna ma leh qaala wuxuu yidhi nebigu inahu shaani laa yambaqii awla maaha iyo dow ma hagaagsana an yucadiba binaari naar iyo dab inuu wax ku cadaabo ilaa rabu naari naarta rabbigale mooyaane dab inay wax ku cadaabaan allaha naartale maha cid kale dow uma aha a dab waxaa wax ku cadaaba allaha naarta iskale idinku inaad dab shidaan oo qur-aanyo gubtaan saa ma ahayn rawaahu abu daawuuda nacuudu billaahi ilaahay baan ka magangalnay buu yidhi shiikhu min annaari naar wanasaluhu ilaahay baan weydiisanaynaa ridaahu ridihiisa iyo waljannata jannada aamiina ilahu aqbal albaabu thaani baabka labaad fii anwaaci lismi dembiga noocyadiisa oo ka hadlaya ilaa albiru waxa weeyaan iyo walismu waa laba isku dhigma iska soo horjeeda qaala allahu tacaala acdamuhu aulmu ismi waxaa ugu ugu weyn dulmiga iyo waidraaru lkhalqi khalqiga ilaahay oo la dhibo qaala allahu tacaala walaa taxsabanna allaha ilaahay ha u malaynin qofowna haafilan inuu halmaansan yahay camaa kan xaggiisa yacmalu daalimuuna daalimiintu ay samaynayaan dulmi wadayaasha waxa ay samaynayaan ilaahay inuu mog yahay cidnaysan u malayn inamaa yu'akhiruhum ilaahay wuxuu gadaal marinayaa liyowmin maalin maalinkaasoo tashkhasu ay taagmayso fiihi dhexdiisa alabsaaru aragayaalku maalin indhuhu dallacmayaan oo qof dhinac fiirfiirin karayo hoosaysan jirin qof kasta saas indhuhu dallacan yihiin maalintaasaa daalimiinta lale waxa dulmi socda adduunka ilaahay inuu halmaansan yahay moodin baa lagu leeyay maalin baa lala sugaya meel loo u irkaba ma leh a sadaqa allahu alcadiim ilaa indhaha waxaa isku laabi karaa qof maaragtay jaanis haysto oo aan muruga haysan ee qofka haddii balaayada iyo dhibtu ka badato oo wax ka yaabgeliyo oo macnaha ku yimaadaan indhahi way soo ansogoynbu meel iskaga wax iska liqdaaran buu noqonaya can ibni cumar radi allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nabi wuxu adulmu dulmigu dulmaatun mugdiyaal weeye yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada mugdiyaal buu noqonaya wax madow rawaahu shaykhaani baa wariyey watirmidiy waxaa dulmi la samaynayo a dadka la imaanaya mugdiyaalun buu ku noqonaya maalinka qiyaamad markaasay wareeraya muuminiintana nuur baa u daaran farixiina mustabshiriin iyagoo faraxsanoo bishaaraysanaya qoladaanna mugdi bay ku jiraan wa canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala na wuxu yidhi man akhada qofkii qaata min alardi dhulka shay-an shay bikayri xaqin xaq darro ya dhulkaas ilaahay ummaddiisa siiyey hal taako qofkii xaqdarro ku qaata boos uusan lahayn buu ku soo durkay waa xoogay waa boobay waa ku habsaday ya xaqdarraa loogu xukumay xuduuddii iyo calaamadihi inta baaba'ashay xoogaa ku sikaday oo ku siqay sidau doona ha u qaato hal taako weeye hadda xaqdarro ah ilaa waa arrin khatara weeyaan waa waddankeenna waa ku badantay qofkii qaata khusifa waa lala goynayaa bihi isaga yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada dhulkaa lala goynaya ilaa sabci ardiina ilaa toddoba dhul meeshii ilaa toddobada dhul ka hoosaysa baa isaga dhulka lala goynaya marka waa arrin culus oo khatarah waxaan laisku wada hayso oo loo qabo iska ya wa fii riwaayatin man akhada shibran taa ka qofkii qaato min al ardi ka mida dulmanna ku qaato dulmi ilaa dhulka miyi miyi iyo magaalaba ilaahay ummaddiisaas ugu talagalay inay nabad ku daaqaan oo ku cabbaan oo ma garanaysaa ku degaan a yaa khalqigaa ilaahay baa leh waa u siman yihiin nabadgelyo in lagu cuno lagu daaqo lagu cabo lagu dhisto a midna mid ka ka qaada ama ka xog ama ka difaac lama dhihin dhulkii ilaahay weeyaan daa ku waryaa maanaha haddii lagu dhaho maalinka qiyaamada maanaha ku idhi hebel ka celi ama hebel ka difaac ama hebel ku qabso intaas maxaa dhahaysaa maanaha maanaha meeshaan ku idhi adigaa keliyaa leh ya fa innahu ninka isaga ah yudawaquhu waa loo qoorgelinayaa yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada min sabci ardiina toddoba dhul baa halkaa luquntaa looga isaga qoorta loo gelinaya toddoba dhul miyuu la kici karaa lana kici waayo maya la waa cadaabi rawaahu shaykhaani wa axmedu ayaa wariyey waa la fadeexadaynaya war waa maxay qofka dhulka cambaarsan dee waagi hore sida ahaan jira la leeyahy can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nabi wuxuu yidhi man kaanat lahu qofkay u ahaatay madlimatun dulmi ama madlamatun kordhig iyo hoosdhig liaxadin axad u ahaatay qofkii madlimo dulmi ka galay wax ka dulmiya axad oo min cirdihi nasabkiisa ah waxboo ka sheeg amase shaynu shay kale ah qofka qofkii wax ka hayow falyataxalalhu ha ka xalaaloobo minhu xaggiisa alyawma maanta oo adduunka la marayo maray maanta i cafi dheh ama wixii soo celi qabla an laa yakuuna intuusan aan horta dinaarun dinaar walaa dirhamun dirham intaan la gaarin maalin aan dirham iyo dinaar dahab iyo fidda midna isa wax tarayn lacag ka soo adag aadan isku furan karin haddii xagga la isla tago adoo weli qofkii dulmi kugu leeyahay yaa maxaa la samayn waa kana in kaana lahu haddii qofka wax dulmiyey u ahaatay camalun saalixun camal wanaagsan cibaado iyo ictikaaf iyo salaad iyo khayr baa la timi qofna waa dulmida yaa adduunkiina icafi maadan dhihin oo kamaadan xaq bixin aakhiraa laisla teg adaa lagu fiirinaya camal wanaagsan haddaa la timid ukhida waa la qaadayaa minhu xaggiisa biqadri madlamati dulmigiisa qadarkiisa dulmigaa gashay qadar la-eg baa ajarkaadii cibaadadaadii iyo daacadaadii iyo khayrkaadii sadaqadaadii laga qaadaya kiibaa la siinaya ilaa meesha camal saalixaa lagu kiisbixi karaa waxaan cibaado iyo soon iyo salaad iyo cibaado aa wadatid oo aa isleeda xagga ku badbaad qof kala al qofka laga siinaya hadduusan dadka dulmiga ka dayn wixii aa markaa ugu baahnayd baa wixii qof kale kaa qaadan qof u baahan oo jecel maalintaas ka waran dadna waa dulmiya xasanaad iyo khayrna weliba lamaba imaanba a cibaadayse balaayaabuu ahaa dadkana dulmiya wain lam takun lahu xasanaatun xasanaad haddaysan u ahaan ukida waa la soo qaadayaa min sayi'aati saaxibihi saaxiibkii sayi'aadkiis xumaantiis kaas la dulmiyey dembigow galay baa la soo qaadaya fa xumila caleyhi kanaa lagu xambaaraya dulmiga sameeyey adiga kiibaa dusha laga saaraya ama ajarkaadi baa la siin haddaa ajar samaysatay haddii kalena isagiibaa dembigiisii dusha laga saaraya qofka marka wixii dhammaad aragta inay ku badbaadeen qof kale kaa qaato oo dadka nabadgelin weyda waa dhibaato rawaahu lbukhaariy imaamu bukhaari ayaa wariyey an ibni cumar radi allahu canhuma can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nabi wuxuu yidhi almuslimu aqul muslimi qofka muslimkaa qofka kaleoo muslimkaa walaalki wey laa yadlimu ma dulmiyo yousan dulmini ya hadda khabar ahaan weeye hadalku ma dulmiyo laakiin inshaa looga jeedaa yousan dulmini walaa yuslimuhu ma dhiibo cadowga ma dhiibo yuusan cadow udhiibin wey waxa kamaba suurooda wey waxaa laga soo qaaday cibaarada laga cabira maba dhici karta inuu macnaha dulmiyo oo macnaha maba ahaba qof muslima inuu saa sameeyo cadowna uma dhiibo wey ama halaag uma dhiibo man kaana qofkii ahaaday fii xaajati akhiihi walaalkii dantiisa walaalkaa dantiisa haddaa qabatid u ergeysid u shafeecdid arrin ku culus gaarsiisid yaa wejigaada iyo waxqabadkaada kaana allahu ilaahay baa ahaaday fii xaajati dantiisa ilahay baa dantaada qabanay waman faraja qofkii ka fayda can muslimin muslim xaggii kurbatan kurbo faraja allahu ilaahay baa ka fayda canhu xaggiisa bihaa bisababihaa kurbada u fayday sababkeeda kurbatan kurbo oo min kurabi yowmi alqiyaamati maalinka qiyaamada kurbooyinkeeda kurba adduun haddaa adigu faydid kurba aakhira lagaa fayday waman satara musliman qof muslima qofkii astura satarahu llahu yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada ilaahay baa astura maxaa ku astura waaba qaawanaa hadde dhar la-aan buu haysay dhar baa siisay amaba waa kii markaas xisigaha ama waa macnawiyo xumaan iyo waxbaa ku aragtay wax isagoo sheeg sheegayaa maqashay marka wixii kamaadan faafino waa astudha saasoo kulahay saasuu yidhi iyo waxaasoo sameeyaay wixii xumaayaa ku artay cidna ma sheegin waa ka amusan waa astudha bes ilahay baa ku asturaya laakiin isaga xumaanta ku jiro gaar ahaantiisa u sheego wacdi laakiin ummadda ha ku faafin can jaabirin radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaala nebi wuxuu yidhi itaquu dadow ka dhowrsada adulma dulmi iska ilaali war dulmi iska jira fa ina dulma dulmigu dulumaatun mugdiyaal weeye yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada wataquu shuxa bakaylnimada iyo adduunye raadiska dadaalka adduunka a ku dadaalaysaan iska jira adduunye doonka adduun lsku lagu dadaalayo fa ina shuxa dadaalka adduunka lagu dadaalaya iyo bakaylnimadu waa labadaasoo wada socde ahlaka wuxuu halaagay man kaana qablakum duulkiidan ka horreeyey adduunya jacayl bii la halaagsamay xamalahum wuxuuba ku xambaaray shuxigaas adduunya jacaylkaas calaa an safakuu dimaahum dhiigagoodii inay daadiyeen adduunya jacayl ba hadda dhiigga loo daadinayo soo ma a mid la raba in la dhaco mid la raba adduunka in laga kaxeeyo waxa weeye dhiig daadiskan adduunya jacayl baa laysku laynaya laysku dhacaya laysku haystaa moogta wax kale meesha ma yaallaan marka wuxuu ku xambaaray ummadihii horena dhiiggooda inay daadiyaan wastaxalluu maxaarimahum maxaarimtoodan ay xallishadaan dhi- waxyaalihii laga xarimay inay xallishtaan ya xaaraantii macnaha inay xallishtaan markaasi adduun iyo aakhiraba halaagsameen rawaahu muslim marka adduunya jacayl baa shuxiga macnayaashiisa ka mid ah عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي أتدرون ورمتق أن ما المفلس قفك عيدا آه أن بقي سبكحي قالوا وعيدين المفلس كان مفلس كايو عيرو فينا أنك دحضا يضا سانو نغان من قفو لا درهم له هل درهم عن لهين ولا متاع ألامنا عن هيسن آه لعقل يأدون كلمنا قفك شلن هيسن حبا قفك عن هيسن annagu kaasaan waxaanu naqaanaa qof cayroobadoo mooradugmay qaala nebi wuxuu yidhi ina almuflis horta kaasi cayroowi laakiin kan cayroobo dhabtaabaan idiin sheegaya ina almuflisa qofka mufliska oo min ummati ummadayda ah man yaatii qof imaan doona weeye yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada bisalaatin salaad la imaan doona waa nin tukan jiray wa siyaamin soon la imaan doona waa soomi jir wazakaatin zakow la imaanaya zakow bixin jira xoolowla wayaatii laakiin waa imaanaya qad shatama hadaa kaa isagoo caayay wa qadafa hadaa kaasna qadfay wa akala maala hadaa kaasna xoolihiisi cunay wa safaka dama hadaa kaana dhiiggiisi daashay ninkan waxa weeyaan soon iyo salaad iyo zaka waa sameeyey laakiin xumaan kaloo badan buu leeyahy waay fa yucdaa hadaa kaas oo caayay waa la siinayaa min xasanaati xasanaadkiisa salaadii iyo soonkiisa iyo zakadiisii baa laga qaar loo goyn waay wahadaa kaa kalena oo ma garanaysaa qadfay min xasanaati baa wax laga sii sidaasaa ajarkiisa baa loo qayb fa in faniyad xasanaatu xasanaadkiisa hadday dhammaato qabla an yuqdaa iyadoo aan laga gudin maa caleyhi dushiisa waxa ahaa dembigow galay iyadoo aan laga aan laga wada oofsan haddii xasanaadka oo ku kiisbixi lahaa ay dhammaato ukhida waa la soo qaadayaa min khadaayaahum iyaga dembiyaashooda fa durixad calayhi isagaa lagu dul tuuraya dushiisa uma durixa isagiina waa lagu tuuraya fi naari naarta dembi baa dusha laga saaray ilaa jannada dembi lalama galeene kabacdi naarti baa lagu sii tuuraya maalan fabacda an kaana nasiibuhu min annaari waxaa lagu leeyahay intii nasiibkau naarta ku lahaa ay ahaan lahay maalan zamanan qaliilan xilli yar xilli yar intuu naarta ku jiri lahaa yaa ka cashri siniin toban sano oo kalaba naar lagu jira mabayra lafteedu toban sano intuu naarta dhex fadhin lahaa saara dawiilan wuxuu no- ahaanayaa naarta dhexdeeda muddo dheer sababtu waa maxay dembiyaa dusha laga saara ka alaaiina sanatan oo kale tusaale soddon sano oo kale markaa dembiyada dusha laga saara darteed marka waa ku fogaaday wey وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي محمد وحي يري لتؤدن, لتؤدن الحقوق حقوق ذا لقدين أو لقدين إلى أهلها أهل كذا لقدين يوم القيامة قف كس حق سمالة قيامة والسيني حتى يقاد إلى اللغة قصاصه لشات الجلحاي خذا سيون وأن جيسها لهين من الشات القرناي خذا جيسها له إلا من ذا وحي وحكو أرددها هيستا وهو بيسنت midna ma hubaysna moogta waxba ma haysato sooma ilaa labadaa laysku qisaaso laakiin iyagu cadaabiya waxaa ma leh markii laysku qisaaso loo kala gogoyo kunuu turaaba khalaas waxba markaas halkaas iyaga ugu dhamaata laakiin bini aadanka iyo maarata jin iyo insi dee iyaga waxaa ka dambeeya ama janna ama naar waay cid kastoo la dulmiyey ciddii dulmiday baa looga jarin walow ridaas iyo ridaas baa allaha ka dhigay midda geesaha leh iyo midda kale cadaaladdaa la daahirinaya ri ay geesaa leedahay maxaa midaan ku kugu diray khalaas ummaddaas wada cunaysa maxaa umalaynaysaa marka rawaahuma muslim wa tirmidi wacanhu qaala wuxuu yidhi jaa rajulu nin baa u yimid ila nabiyi sala alla alay slam qofna la waayimayo qofkii waxyeelay iyo kii dilay iyo kii wax gaarsiiyey a adduunka in la arki waayo mooyaane xagga ma jidho faqaala wuxuu yidhi ninkii yaa rasuula allah araa'ayta ka war in jaa rajulu nin haddou yimaado ninkaasoo yuriidu doonaya akhda maali xoolahayga inuu qaato dulmi iyo ollayta inuu idhacow raba qaala nabi yidhi falaa tucdihi maalaka xoolahaada iska siinin de duu xoolahaada boobaya ka cesh qaala wuxuu yidhi ninkii ara'ayta ka waran in qaatalan hadduu kula dagaalamo ilaa dad baa intaada weerar iska ah qaala nabi yidhi qaatilhu kula dagaalan iska celi qaala wuxuu yidhi ara'ayta ka waran in qatalani hadduu i dilo hadda dagaal hadduu dhaco waa qofun baa dhiman kare aniga xoolaha lahaa haddii lay dilo qaala wuxuu yidhi fa anta shahiidu adigu shahiid baat kaasaa shahiida qaala wuxuu yidhi ara'ayta ka waran in qataltu anigu haddaan dilo ilaa isna waa dili karaayo ninka weerarka igu ah qaala wuxuu yidhi nabigu huwa ninkaasi fi naari naarta dhexdeeda wey weerar bu ah rawaahu muslimun ayaa wariya fi liimaan qofka saa'ilkaayo weerarka ah haddii xataa isagii la dilo isagoon waxbaba cid u geysan baa isagii la dilay ya waylunaar isagaa sabab u noqday in la dilo a oo dhibaatadan sababay qof waxaa jira isagoon waxba dilin hadday doonaan reerahoodii magaha kala qaateen hadhan qof aan halka dil ya laakiin isagaa sabab u noqday in la dilo oo weerarka soo qaado oo dhibta waday oo dulmi ku socday kiibaa iska ceshay reerahooda waxay doonaan ha ku heshiiyeen dhaqanka soomaalida laga hadlimay diinta laga hadlaya bes waylunaar adaa adaa isdilay wey a qofka mar naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa difaacaya waxba isaga laguma leh xagga sharciga haddii la dilana waa shahiid khalaas can abi bakrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nabigu yidhi maa min dembin dembi ma jiro ajdara uga xaqi uga owlanimo badan an yucajila allahu min an yucajila allahu tacaala ilaahay inuu dedejiyo lisaaxibihi saaxiibkiisa alcuquubata ciqaabka fi dunyaa adduunyada dembi ka mudan ma jiro qofka la yimid in ciqaabka adduunka loogu keeno maca maana lala qabo shay miciis yadakhiru lahu ilaahay u kaydinayo fi laakhirati aakhiro mila albaqyi xadgudub iyo waqadiicati raximi qaraabogoyn labada dambi oo ugu mudan qofka adduunkaba in loo looga gooyo iyadoo aakhirana loo ay u harsan tahay waa kibirka iyo xadgudubka iyo qaraaba qaraabogoyn goynta labadaa weye labadaa weye waa kuwa ugu mudan weeye adduunka in lagu tuso rawahu abu daawud tirmidi wamara hishaamu bnu xakiimin radia allahu canhuma bishaam hishaam binu xakiim baa shaam soo maray waa dhul ballaaran calaa unaasin dad buu kusoo dul maray waqad uqimuu fi shamsi qoraxda dhexdeeda dadkaas la joojiyey qorax baa la dhoob wa suba calaa ru'uusi madaxyadana waxaa looga shubay azaytu saliid saliid kulul weeye saliid iska caadiya maaha saliid la kululeeye waa khatar saliid kulul baa madaxa looga shubay fa qaala wuxuu yidhi ninkii hishaamha maa haadaa war waa maxay waxaan qiila waxaa la yidhi yucadabuuna waa la cadaabayaa fil kharaaj kharaajka dartii baa loo cadaaya maa iska bixisaan lacagta gabaraha ee canshuurta baa madaxa saliidda looga shubo gaalada laga qaado ma iska bixisaan a fa qaala hishaam baa wuxuu yidhi ashaddu markhaanti waxaan ka waxaan ashaddu waxaan markhaanti ka ah la samictu rasuula allahi nebi maxamed inaan maqlay sal ly slm yaquulu xaalu ley ina allaha ilaahay yucadibu aladiina kuwii waa cadaabaya yucadibuuna annaasa dadka cadaabaya fi dunyaa adduunyada adduunka kuwa dadka cadaaba ilahay waa cadaabi doonaa markhaanti baan ka ahay ba yidhi nebi maxamed inaan ka maqla hadalkaas kuwa dadka adduunka cadaabaya aakhira ilahay waa cadaabaya rawahu muslim markhaanti ka ahaada bu yidhi idinka qarin maayo can abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nabi dakhalad imra'atun islaam baa soo gashay islaan dakhalad imra'atun islaam baa gashay annaara naar waay waxay la gashay waxay u gashay min jaraa'i hiratin bisad oo lahaa iyadoo ahaatay ow hirin curi waa kan lab adu mid dhadig ama mid kaletay doontaba ha noqotee bisad ay xidhatay rabadathaa ay xidhay falaa hiya iyadu ma aysan hayn adcamadahaa mid quudsa walaa hiya arsaladhaa mana sii dayn intay xidhay bay ha xidhatee cunno uguma keenin xariggii mana sii dayn walaa hiya arsalada haye turamrimu ha iska durb- gurubsato min khashaashil arda ardaha xasharaadkeeda meelaha iska warwareegto waxyaalaha iska gurubsato ha iska qaadqaadatee taasna ma dayn ha cunta macnaha min khashaashil ard xataa maatade hazlan ilaa ay caatanimo iyo weydnimo iyo baahi iyo gaajo ay u dhimantay bisid bisadii bisadda ay xidhatay bay islaantaa naaru gasha ay cadaabtay ilaa waa cadaaba gaajo ku disho iyo xabsiyada iyo meelaha dadka lagu jirdila iyo meelaha lagu cadaabay waa khatar rawahu sheekhan وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحuu yidhi man أشhاaر إلى أkخيiهi walaalkii qofkii ku ishaaray بxadيdaة bir faإن المalaaئkaةa malaaئgta ilaahay baa talcanhu lacnadays xatىa yadacu ilaa ka tago hubbu saa u ishaaray bir iyo waxa waxa qof dhibi kara hubka iyo laiskuma fiiqfiiqa midiyaha iyo tooreyada iyo warmaha iyo hu- qoryaha iyo waa khatar wa in kaana hadde haba ahaado kow ku ishaarayo aqaahu walaalkii liabiihi wa ummihi walaalkii aabbihi hooyaba uu walaalaba allaha ka dhigay qof hub laguma ishaaro wax wax yeeli kara waxaadan wax weyn islaada gaarsiin mayaan baa qofka dhibaato u geyn kara yaa marka wax laguma ishaaro dhib bay keensanaysa dadka kan kugu dhowba ha ahaado rawahu muslim watirmidi wacanhu an nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi laa yushiiru axadukum midkiin yuusan ku ishaarin ilaa akhiihi walaalkii bisilaaxi hub wixii wax dilayo dhan waa hub fainahu isagu laa yadrii ma axadu fainahu shani laa yadrii axadukum qofkiin ma oga lacalla shaydaana shaydaanku inuu mudan yahay yanzucu fii yadi gacantiisa inuu ka siibo ka siibo fa yaqacu marka uu ku dhaco qofkii fii xufratin god oo mina naar intuu gacanta hubkii ka siibo qofkii kale ku dhacdo inaad sidaa naar ku gesho yanziqu oo qaynana waa la akriyey yanzicu oo caynana waa jidhaa midda kuu qoran wadakala cubaydullaahi bna ziyaadin nin la yidhaahdo cubaydullaahi bna ziyaadin baa usoo galay calaa macqil bni yasaarin nin la yidhahdo macqil bni yasaar saxaabi radia allahu canhu fii maradihi macqal xanuunkiisa macqil baa jiran alladii xanuunkaasoo maata fii dhexdiisa oo u dhintay xanuunka u dhiman doonay macqil bnu yasaar waa saxaabi mashhuur cubaydulaahigan booqanayana waa nin barasaaba basra meesha la yidhaahdo mucaawiye buu barasaabu yahy mucaawiya xilka u dhibtay fasa'alahu cubaydullaahi cubaydullaahi baa weydiiyey masalo weydiiyey war bal masale ii sheeg adduun iyo aakhira anfacad weliba nin madaxaan ahay wuxuun ii sheeg bu yidhi cilmi ii sheeg kolle waa sii dhimanaysaa faqaala wuxuu yidhi low calimtu haddaan ogahay anna lii xayaata nolol inay ii ahaatay maa xadatuka kuuma sheegeen laakiin hadda waan kuu sheegin innii samictu rasuulallahi baan maqlay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalu leyh maa min cabdin addoon ma jiro addoonkaasoo yastarciihi llahu ilaahay uga raacya dhigayo uga raacdimo dalbayo raciyata shacb kaasoo yamuutu dhimanaya yooma yamuutu maalintuu dhimanayo walhal huwa gaashun ow khayaanay liraciyati shacabkiisa nin meel inta loo dhibay dhimanaya maalintuu dhimanaya isagoo shacab ka khayaanay ma jiro ilaa haddii leela xarama allahu calayhi aljana ilahay jannada waa ka xarim dadka inta xilka loo dhibto dowladnimada ku ordayo hadda sidaas samaynaya bis maalintay dhintaan hadday khayaano la yimaadeen oo shacabka khayaaneen masaakiintaas layskaga dulganacsanayo maarata iska dhibaataysan waa hadba qolow macnaha wax ku qaadanayso oo kale wey maalintay qofkaasi dhinto jannada waa laga xarim khalaas wa fii riwaaya ilaa dad baa colaadda ga- iyagu iskood u samaynaya oo dadka isku diraya oo isku laynaya oo maaragtay diyaar u ah in maaratay aysan weligood xal iyo nabad iyo dowlad midna gaarin maa min amiirin mid amiira ma jiro yelii tawalinaya amraalmuslimiina muslimiinta amarkooda uma laa yajhadu lahum aan uma dabadeedna laa yajhadu lahum aanu aan u dhibaatoonayn juhdi aan gelinayn oo aan macnaha u dhibaatoonaynin ti loo dhibi amar oo wayansaxu aan u naseexaynayn ilaa haddii la helo lam yadkul macahu macooda lama galo aljannata jannada waa qof xil saaran yahay ummadda u fakeraya u naxaya waa inuu yidhi fa qaala cubaydullaahi baa yidhi alaa kunta maxaadan u ahaanin macqilow xadaanii mid ii sheegay haadaa xadiidkan qabla alyawmi maanta kahor intaasaan barasaab ahaye maanta kahor maxaa iigu sheegi wey qaala wuxuu yidhi maa xadatuka kuma sheegin bu yidhi kuma sheegin hadda kahor haddaan kuu sheegay rawahu sheekha waay وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه وحر من خبب زوجة زوجة امرئ نن قف حاسكيس قفكي كفس هذه او مملوك وادون كيس كفس هذه اما شغاليس فليس منا نكاس نغمد ما رواه ابو داود الترمذي معناها حاس اسلام بو وحو كدري ننكيدي اما ادون بو سيدكي كدري dad isqaba oo macnaha buu kala dhex gala isku diidi yaa ilmo waalidka ku dira adigu waa laba qof oo mulaazama ka dhaxayso oo kasa qofkaa diinta nebi maxamed kuma taagna ifsaad iyo dulmi balayn dadka isqaba lama kala dhex galo la iskuma diro wanaag baa laga shaqeeyaa bes waay hadduu ninka dirana waa la mid hadduu xaaska dirana islaanta dira waa la mid laba kasa shiikh iyo kii wax ka baranay shaqaalaya ninka u shaqaynayay sayid iyo addoonkii waalid iyo ilmihiis lama ogola dad baa waxaa ka shaqeeya oo balaayadaa sameeya ummadda iska horkeen can xudayfata waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxu yhi laa takuunuu ha ahaanina dadow imacatan kuwa nacamleeyayaal ah oo iska haahayahahaya raacda la iska yidhahda oo macnaha waxa weeyaan ra'yi laawayaal ah aan wax ra'yia iyo wax talaa marna iyagoo aan lahayn ee khayr iyo sharba ummadda ku daba jooga lama rabo imaca iska un raacad dadka iska daba taagnaada weeyaan oo waa maxay imacadaa lagu fasiraya taquuluuna waxaad dhahaysaan in axsana naasu dadku hadday wanaag sameeyaan axsanna annana wanaag baan samaynayna ummadda meesha degan baan ka mid nahayo ummadda hadday masaalixda khayrkii wanaagga u dhaqaaqaan dee annaguna wanaag baanu waa ka qayb qaadanna waan waa wanaaggaanu ma garanaysaa ku jirna wa in dalamo hadday dulmi iyo xumaan sameeyaanna dee dalamna annana waa dulminaynaa hadba annagu iyagoonba daba joogna saa lama rabo walaakine waadinuu anfusakum naftiinna ku dul xabisa ku dul joojiya uga caada yeela in axsana naasu dadku hadday wanaag sameeyaan an tuxsinuu inaad wanaag samaysaan wa in asaaba hadday xumaan sameeyaanna falaa tadlimu dulma ha samaynina taasaa laydinka raba ee waxa weeye waxay dadku baxaan baxnaa lama rabo oo wixii la sameeyaan annoo qayb kana wanaag hadday sameeyaan sameeya xumaan hadday sameeyaanna wanaag idinku sameeya can abi sirmata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaalina wuxuu yidhi man dara qofkii dhiba khalqiga iyo addoommada dara allahu bihi ilaahay baa dhiba waman shaaqa qofkii ummadda ku adkeeya shaqa allaahu calayhi ilaahay baa isagana xisaabta ku adkeeya iyo ciqaabka maalinka qiyaamada laguma adkeeyo can abi bakrin radia allahu canh can inabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala nabi wuxuu yidhi malcuunu waa la lacnaday man qofkii daara dhiba mu'minan mu'min ow makara bi ama makri u sameeyay shirqool lacnad baa kaas ku dhacday weeyaan rawaa التrmdي hdiه ثلاثة عn عبd اللahi بن xbشiy رaضي الله عnه عن النبي sلى الله عليه وسلم qاal wxuu yidhi man qaطca qofkii gooya sidraةn geedka sidrada waa gob sawb الlahu ra'sa ilahay baa madaxiisa ku tuura fi naari naarta rawaahu abu dawud والنasاي oo geedkan mxu waa gob waa geed weyn waa xaramka macnaha maka iyo madiina haddii uu ka gooyo waa sidaas waa khatar ha iska ilaali baa lule dhirta xaramka lama jare waxaa la mid a geedaha kasta oo waaweyn oo dadku harsadaan qoraxda iyo roobka ka galaan oo qofka waddada maraya weheshadoo qofkii sidaas sameeya isna waa khatar baadiye kastaa ku taal dhirta nafacale lama jiro maxaa yeelay dadkiibuu dhibay shay uusan ka xigin haddow laakiin isagu meel uu leeyahay booskiisa iyo gurigiisa ku taal uu ka gooyo dhib ma leh adlamu nnaas dadka waxaa ugu dulmi badan man yadlimu nafsa qofka naftiisa dulminaya dadka qofka ugu dulmiga badan nafta isaga ku jira qofka dulmiyey wey oo dhib isa iyada kusoo noqonaysa samaynaya adduun iyo aakhira labadaba ilaa naftaada waxa wax kugu dhoweeyaan haddaan naftaadi dulmiday cid kalena dee ka dayn mayso dulmi weeyaan midda kale naftaada adigu ma lihid ilaahay baa leh adigu ma milkisnid ko- saa doonta kama yeeli kadhid inaad dulmidid laguma ogola aa inaad isdishid yaa isdhaawacdid isceejisid isisumaysid yaa nafta iska qaadid bale isku xidhid lama ogola xadiidkan fiiriy qaala allahu tacaala walaa taqtuluu anfusakum naftiinna halla innina ina allaha ilaahay kaana waxaada bikum idinka raxiiman mid idin turid badan sadaqa allahu alcadiim warhaysla innina baa ilaahay waa idin naxariisanay naftiinna idinku melihidin ilaahay baa leh xataa xubin inaa iska saadhi jirkaada ka mid a oo aadan noolaanayn haddaa iska saadhi lama ogola xubnuhu waa kala duwan yahay xubna waxaa jira hadda dadku gataanoo qofka lil laga saaray qof maaragtay wax la mid oo kale xubin oo adduunka hadda ka socota in qofka jirkiisa qayb ka mida gadan karo haddii xubin aadan noolaanayn haddii lagaa saaro aad maaragta lama ogola ilaa adigu waxa weeyaan ma maamuli kadhid ma kuma tasarufi kadhid waxaad doonto wadnaha oo kale beerka iyo can ilxasani radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay jundub bni cabdillaahi fi hada lmasjidi masaajidkan oo kana dhexdiis wamaa nasinaa maanan halmaamin mundu xadaanaa markuu noo sheekeeyey laga bilaabo maana halmaamin wixii uu noo sheegay wamaa naqshaa kana cabsan mayno an yakuuna jundubun jundub inuu yahay kadaba cala nebi nebigu mid ku been sheegay jundub wuxuu noo sheegayna been ma ahayn in nebigu ka maqal sala allahu alay slam qaala wuxuu yidhi nebi jundub qaala rasuulullahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam kaana waxaa ahaan jiray fii man kaana qablakum duulki idinka horeeyey rajulunin ninkaasoo bihi bibadanihi jirkiisa jurxun dhaawac yahay dhaawac baa soo garay fajazaca ninkii waa argagax xanuunkii meesha buu u adkaysan waayey faakhada sikiinan sikiin buu soo qaatay faxaza bihaa wuxuu ku gooy yaddow gacantiis gacantii xanuunayso iska gooy idhaafi weyn midaan inta xanuunayso o dhanba waa isgoy famaa raqacad damu dhiiggii ma joogsan halbowlayaasha xataa maata ilaa u dhintay dhiiggii baa joogsan waaye waa dhintay qaala allahu tacaala ilaahay baa ku yidhi baadaranii cabdii ilaahay baa yidhi addoonkaygu wuxuu igala degdegay binafsii naftiisa kolleyba anaa awal dili lahaayo nafta ka qaadi lahaaye isagii baaba la degdegayba xaramtu calayhi ljannata jannadii baan ka xarimay isagaa isdilay ha isagaa isdilay jannadii baan ka xarimay qof gacan isgooyey haddii la diiday ma ina adoo dhan isdishaa la ogolaanaya marka maya rawaahu lbukhaariy baa weriye fii aakhiri badi lkhalq nasalu llaha asatra wasalaamata amin waka waa iyada aynu soo marnay qofkii boor buur iska soo tuura oo sidaas isku dila inuu naartii sidaas ugu dhaadhacayo qofkii suncaba qofkii beri isku dila waxaasoo dhan marka hawl culus weeyaan wa minhu waxaa ka mid ah annamiimatu minhu min alismi weeyaan dembiga waaweyn waxaa ka mid ah namiima isku dirka ummadda la isku diro qayb baa hadal laga qaadaa qayb kalea loo geynayaa inay isku macnaha la isku diro darteed waa dembiyada waaweyn hadday doonto runtaaba ha aad reer hebel ama hebel baa waxaa lahaa laakiin hadday aa qolada kale u sheegtid colaad ay guntayaan runtaaba ha aad lama ogola qof qof caayaya qof xamanaya looma sheego intiiba sheeg welidaa baa waxaa la yidhaahdaa waxaa jidha run run naar lagu galay iyo been janno lagu galay waxaa googaalay ka dhigeen maa qawluka ma taqaanaa maxaa ka leedahay ma sheegi kadhaa fii sidqin run yu-addii ila naari naarku geynaya waana runta iyo wakidin been yu-addii ila ljannati janna ku geynaya jawaabta tan hore waxa weeyaan run lagu galay naar waa isku dirka qof qof wax ka sheegayaa maqashay sida uu sheegay baa kii kale u sheegtay waxaa tiri saa iyo saasa kulahaa waana runtaa bale wixii ka sheegaa u sheegtay dee waad isku dada runtii aad u sheegtay baa adigu naar ku gelisaa sababtoo ah xan weeyaan waa waxaan leeyahay waa isku dir weeyaan tan labaadna waxa way been janno lagu galay dad ishaya iyo dad colaad ka dhaxayso baad heshiisiis been baa ku heshiisiis waxaad tiri xoolaha adibaa bixisa waxaad tiri qoladii kale xoolahan idiin soo dhiibtay xaal weeyaan waana been adaa baxshay ama waxaad tiri qoladii kale ah waxay lahaayeen annagaa gar daran qoladii kale ha u sheegtay waa isku soo dhowaysay waana been adaa jeebkaada hawsha ka ka aliftay wanaaggaa aad samaysay jannaa ku gelaysa oo aadan runtaaba ahayn aa ka dhex abuudh qaala allahu tacaala hamaazin macnaha walaa tadic kulla xallaaf mahiini hamaazin ceebayn badan ummadda mashaa'in u socosho badan binamiimin isku dirka mannaacin lilkhayri khayr ka mancin badan muctadin xadgudub badan oo afiimin dembiila ah weli afiim dhaalima kaa lama adeeco namaam can jaabirin radi allahu canhu can الnabiy salى اllahu alayه wasalam qaala nin wuxuu yidhi idaa xadaa rajulu ninku markau sheekeeyo bilxadiidi sheeko nin baa sheeke sheekeeyey uma iltafata dhinacyada u dhugtay isagoo sheekadii wada dad buu iska fiirinaya fa hiya sheekadaasi amaanatun waa amaano adigaa laguu sheekaynayo qof uma sheegi kadhid hadhi ilaa wuxuu dhinacyada u dhuganayaa in cid kale maqasho hadduu doono yousan ku dhihin qari iyo waasir midna mar hadduu dhinacyada dhuganaya markuu kuu warramayo waa ammaano a lama in in qofkii kuu sheegay hadduusan kuu fasixin ma sheegi kadhid rawaahu daawud tirmidi wacanhu can nabiy sala allahu alay slam qaala inuu yidhi almajaalis majaalisa iyo meelaha la fadhiistaa bilamaanati waa ammaano waa ammaano waa in macnaha waa ammaano weeyaan la warka wixii dhex maray wixii warah lama sheegi karo haddii kale waa isku dir ilaa qof wax lagu dhibayo inay meesha ku jira mooyaane ilaa alaaata majaalisa saddex fadhi mooyaane saddex fadhi warka dhex maray waad faafin kadhaa waxa weeyaan midka hore safaku safku damin xaraamin dhiig xaaraana daadintiis meel loo fadhiyey dad waxaa aragtay u tashanaya qof inay dilaan sir kasta ha u ahaato waa sheegaysa waxay leedahay kii loo tashanaya u sheegaysa war waa laguu tashanaya qoladaa iska ilaali baa leedahay ama ninkaas lama qariya taas tan labaad farjun xaraaman o farjun xaraam farji xaaraaman zina iyo xumaan iyo balaayo iyo inay waxqabsadaan kuwa raba taasna waa la sheegaya qoladii ay u tashanayeen baa uga digaysaa aw iqtidaa'u maalin xoolo goosashadeed bikayri xaqin xaqdarra inay xoola ku dhacaan qola u tashanaysa kuwaasna waa laga faafinaya waa la sheegaya iska jira baa laleeya yasa idin dhici col weeyaan waay rawaahu daawuud can hamaamin radi allahu canhu qaala wuxu yidhi kunaa waxaan ahayn maca xudayfati faqiila lahu waxaa loo yidhi xudayfa ina rajula nin baa yarfacu lxadiida warka u kor yeeloo gaarsiiya ilaa cumaan radi allahu canhu say cumaan dowladda islaamka haysa nin baa wararka u qaado oo shacabka wixii uu ka maqlo gaarsiiyaa lagu yidhi waay faqaala wuxuu yidhi xudayfa faqaala lahu xudayfa wuxuu ku yidhi samictu nabiy an maqlay sal ly slam yaquul xaalu leey laa yadkhulu ljannata jannada ilaahay ma galo qattaatun mid warka faafiya midka dadka isku diro warka isku dirkaa faafiya kaasi janno ma galo hadduu xalaalaysay haddii kalena maca saabiqiina ma galo wey can abi hurayrata radia allahu canhu ana abaa hurayra samica rasuula allahi buu maqlay sala allahu alay waslm yaqulu xaalu leey ina shara naasi dadka waxaa ugu shar badan dul wajhayni midka labada weji leh aladi kaasu yaati haaulaahi qolada ula tegaya biwejin weji wa haaulaahi kuwaasna biwejin ba ula tegaya laba carable weeyaan kooxda u taga iyo xisbiga u tagaba wuxuu leeyahay idinkaan idinka mid oo idinku jira oo idinla mid ah xogtay sirta u siinaya qola kasta waxa weeye waxba waa la socdaa waa munaafiqiinta tilmaantooda mudabdabiina bayna dalika laa ilaa haaulaahi walaa ilaa haaulaahi waanhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi iyaakum idinka iyo waxaan idin kala digayaa wa sua daati lbayn xaalada dhexdiina u saaxiibka ah yaa hallaynteeda xumaanteeda daatulbayn dhexdiina ina xumaysaan fa inaha taas alxaaliqatu midda xiiraysa weeyaan rawahu tirmidiy maxaa looga jeeda dadka dhexdooda in la ifsaadiyo oo la xumeeyo waa xaaliqo maxay xiiraysaa sidaad mid sakiintu timaha u xidho bay diinta u xirisaa mar haddii dadka shacabka gudaha iska cunaan oo dhibaatadu gudaha ka socoto oo dadku colaad iyo cadaawad iyo bukdi iyo dekane iyo aano iyo balaaya dhex madho waa sida sida waxa weeye madax la xiray baa taqaanaa sakiintu timaha uxidho kale baa diintun u xirmaysaa bis amnigaa faraha ka baxaya qof cibaadaysan kara qof wax baran kara qof noolaan kara qof dariiq mari kara midna ma jirayo ha qof kasta cabsi iyo colaad baa ku dhacaysa can cabdillaahi radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi ina muxammadan sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi nebi maxamed alaa unabikum idin sheegaa malcadhu cadhigu wuxuu yahay alcadhu hiya iyado hadda annamiimatu waa isku dirka alqaalatu waa oraah baynanaas dadka dhexdooda la dhaho waa fasaadka weyn waxa weeyaan dadka dhexdooda oraahda laga sameeyo bes neef la qalayo hilbeh la kala dhigdhigoo kale wey ummadday kala kala kala kala tuuraysaa weliba waxaa lagu leeyahay hadde hadalku hadba intuu gaaro wey adduunka markan waxaa la sameeyey qalab haddiiba warka adduunka gaarsiinaya kelimo xun oo balaayaa meel laga sheegay ummadda ummad badan bay isku gumaadi karaan rawahu muslim can camaarin radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alay waslam man kaana lahu wajhaani laba weji qofkii lahaa fi dunyaa adduunyada kaana lahu yowma alqiyaamati maalinka qiyaamada waxa u ahaanaya lisaanaani laba carab oo min naari naara laba carab oo naara buu yeelanaya rawaahu abu daawuud baa weriyey labada carab baa lagu cadaabay labada carab ayaa lagu cadaabaya wallahu subxana wa tacala alam
الحمد لله